Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan kuwaas oo ka qalin jebiyay jaamacadaha dalka iyo kuwa ku yaala magaalada Beledweyne balse shaqo ku waaya aqoontii ay ka barteen jaamacadaha isla markaana bilaabay inay abuurtaan ganacsiyo ay noloshooda ku maareeyaan. Dhalinyaradan ayaa iibiya dawooyinka beeraha noocyadooda kala duwan sida yuurayada, kobocsada iyo dalagga cawska-leyska kaasi oo ay baahi weyn u qabeen beeraleyda gobolka Hiiraan. Qaar ka mid ah dhalinyarada iibiya dawooyinka beeraha ayaa raadiyo beerole uga warramay sababta keentay in ay ka shaqeeyaan ganacsigan dawooyinka beeraha.
Waxaan ka mid ahay dhalinyarada magaalada Beledweyne waxa aan ka ganacsadaa dawooyinka beeraha ee noocyadeeda kala duwan. Ee daawada noocyadeeda kala duwan oo loo isticmaalo dalagyada beeraha sida dalag kobciska, ee cayayaan dilaha, ee yuurayada iyo wixii la mid ah. Shaqadan inaan abuurto waxaa igu dhaliyay shaqo la'aanta ama fursad la'aanta ka jirta waddanka gudihiisa. Ee runtii waxaan ahaa markii hore dhalinyaro ah wax bartay dugsi sare dhameeyay jaamacad dhameeyay. Ee marka ayada waxaa ii soo baxday laba option oo keliya inaan waddankeyga aamino oo aan ganacsi nooca doonaba ha noqday aan bilowdo iyo inuu waddanka ka tahriibo. Ka weynaa u dhexeeyo qof dhalinyaro ah jaamacadii dhameeyay aqoontii ee baajii qaatay aan waxba haynin shaxaad ku nool ah iyo qof ee ganacsi guuleystay leh hadda ee kolley labadaas meel la isku barbar dhigi karo inays inay jirta u maleymaayay. Ee nolosheyda hadda waan ka maareeyaa Alxamdulillah waagaas iyo haddana isku mid ma ahi. Hadda waxaan leeyahay xaas iyo waalidiin iyo walaalo intaba waan ka maareeyaa Alxamdulillah. Ee waana ku qanacsanahay waxaan rajeynayaa insha Allah inaan guul ka gaari doono ganacsigan.
Waxaan iibiyaa dawooyinka ee beeraha ama dalagyada lagu soo saaro ee inta badan la isticmaalo ay isticmaalaan beeraleyda. Walaal dawooyinka dila ee cayayaanka ayaan haynaa iyo dawooyinka kobciya dalagga beeraha ka soo baxa iyo dawooyin kale oo intaa kasii dheer ayaan haynaa. Ee sunta lagu buufiyo beerta ee dila cayayaanka oo aan dawooyinka wax cayayaanka dila ay ka mid tahay iyo yuurayada iyo wixii la mid ah. Yuurayada oo iyadana ee beeraha nafaqada beerta ay siiso iyo waxyaabo la mid ah ayaa iska jira. Caana beerta inta badan ee soo kicisa ama waxyaabaha nafaqada ka mid ah. Walaal faa'iido badan ay u leeyihiin in beerihii ay dalag wanaagsan ka helaan iyo in wax muuqdo oo ay ku soo saartaan. Waayo inta badan beerta markii xanuun u jiraa ee qofka Ilaahay ka qabta iyo kii ugu dhacdaba qofka Ilaahay ka qabta waaba ka badbaadi qofka Ilaahay ee siiya dalag wanaagsan kaas waa ka kii as amar Ilaahay ku dhaca oo ay xanuunadaas u imaadaan cayayaankaas oo ku imaada way iskaga buufiyaan si ay ugu dhintaan cayayaankaas. Waan rajeynayaa inay bulshada ay shaqadan ku bogsoodaan oo ay si mutakafican qof walba oo jecel yahay weliba aan ugu shaqeeyo aan ugu adeega ee shacabkayga Soomaaliyeed. Dugsiga sare ayaan ka soo baxay. Waxaa kaloo ka soo baxay ee jaamacadda ee waxaan ahay double batch markaa waa sidaa heerarkeyga waxbarashada. Dhalinyarada waxaan baaqan u dirayaa ee shaqo ha raadinina ee shaqo abuurta maadaama aad tihiin bulshada indhaheeda.
Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan oo dhameeya jaamacadaha ku yaala dalka kuwaas oo wajahaya dhibaatooyin ay ka mid tahay shaqo la'aan baahsan balse waxaa jira dhalinyaro badan oo ku dhiirrada in ay abuurtaan fursado ganacsi oo noloshooda ku dabaraan.